waa iska jeedab baaul litadiib dee wax ku yareed biyo kaga yar dhaws iyo ka markaa edi darro sameeyey macalin cumar bin khadaab ayaa markaa ushaas oo kala lahaa waxaa la leeyahy kaana diratu cumar ayiba min sayf alxajaaj ushaa yare cumar bin khadaab u lahaa sayfta xajaaj way ka haybad badnaydoo waa looga haybad badnaa marka xoogay dengad yar inuu samaysto ayaa wanaagsan baa la yihi oo wax ku yar edbiyo wa sijinan waa inuu jeel yarna samaystaa liadaa'i xaqin dee ka xaq bixin waa inuu dhawaar ku rida oo dabeetana lagu rida walitacziirin iyo ganaaxa daraaddeedba si uu markaa ugu yar xabiso waa inuu samaystaa waali cumar bin khadaab ayaa sida bayhaqi warinaya cabdirazaaq iyo cabdirazaaq isay warinayaan daar ayuu makaa afar kun oo dirham ayuu kaga ibsadoo jeel buu ka dhigay wayustaxabu waxaa la suneeyaa kownu majlisihi majliskiisu inuu yahay fasixan meel ballaaran baarisan oo muuqata masuunan oo laga ilaaliyo min adaa xarin dhibaato kulayl iyo waa bardin qabow laa'iqan bilwaqti walqada waa inuu yahay waqtiga iyo qadahaba mid haboon laa masjidan masjid ayada maya wa yukrahu waxaa la karaayeystaa an yaqdiya inuu xukumo fii xaali qadabin wa juucin wa shibacin mufridayn xilli cadho gaajo iyo dhereg mufridayn oo xadgudub ah wa kulli xaalin iyo xaalad kastoo yasuu khuluquhu uu xumaanayo dabeecadiisu fiihi dhexdiisa wuxuu sheekhu leeyahay waxaa la suneeyaa kownu majlisii inuu yahay meesha uu fadhiisanayo qaadigu fasiixan meel ballaadhan waa inay tahay inay meel yaroo cedhiiriya noqoto dee dadkii dacwiyayabaa ku dhibaato mudanaya markaa dad dushe ay ugu nafisaan meel waasica waa inay tahay baarisan meel muuqata waa inay tahay oo waxaa loo leeyahay meel muuqata waa inay tahay dee ka qariibka ah ee socotada iyo ka meesha degan mid waliba si u garan karo masuunan min adaa xarin wa bardin waa inuu yahay meel laga dhawray dhibaato kulayl iyo qabowba masalan dee xilliga kulaylku jiro ee masalan dee xayaagii oo kale waa in dee meelaha xeebaha aynu ka hadlaynaayo waa inay jirto dee meel markaa dabayl hawe iyo layr ka dhacayso waa inu jooga xilliga markaa qabowga dee waa inu meel markaa qabow ka celiso asturan uu ku jiraa rawaaix iyo gubaar iyo qayle iyo meel markaa waxaas oo dhan ka dheerna waa inay tahay laa'iqan bilwaqti waktiga meel u cunanta waa inay tahay oo dee fasal kasta meel u cunanta waa inuu fadhiistaa oo masuunantaas ayuun bay halkana sii adkeynaysaa laa'iqan bilwaqtidaas walqadaa'i qadahana waa inay tahay meel u cunanta umasena dee daaroo kala weyta laa masjidan masjid ayada maya oo waxaa karaahiye ah dee masjidka in xukunka loo fadhiisto maxaa yeelay dee meeshan majliska qaadigu had iyo gooraale qayle iyo dee dad waalan iyo dumar caadalah iyo gaalo iyo xoola iyo wax walba dee waa la keenaya waa la isku haystaa marka dee masaajidkana waxaasoo dhan uma habboona oo ninkii baadida ka yaboohinaya rasulku wuxu uhi qofkaa maqashaan isagoo masaajidka baahi ka yaboohinaya waxaa tii laa radd allahu calayka alla kuguma soo celiyo dhaxal fa ina almasaajida lam tubna lihaada masaajidda ha looma dhisin waxaa loo dhisay ilahay digrigiisa iyo xuskiisa ayaa loo dhisay waxaa kaluu sheekuu yidhi wayukrahu an yaqdiya waxaa kaloo karaayaa inuu xukuma fii xaali qadabin wajuucin isagoo cadhaysan inuu xukuma iga tago waa inu dha iska fasaxa hadday wax ku kacaan wajuucin wa shibacin hadduu markaa dee gaaja ay ku kacdo oo calooshaba isqabto wa shibacin iyo hadduu dibiro mufridayni labadaasu markaa iyaguna xadgudub dee iska dhargeliya iska hergaajayr waa iska her dareemi karaa qof wa fii kulli xaalin iyo xaalad kasta oo yasuu khuluquhu fii dabeicadiisa ay xumaanayso xaalad kasta dabacsiya xanuunka sirankaadi badan oo haysa murugo fara badan farax fara badan lulo hadday hayso waxaasoo dhan ayda rasuulku sala la sl wuxu uhi laa yaxkumu axadun bayn laa yaxkumu axadun bayna tnayn yuu xukumin qofna laba dhexdood oo waa qadmaan isagoo cadhaysan laa yaqdi baana haweenkan lahay waxaa kaloo xadiidu abu cawaana warinaya saxiixiisa laa yaqdi lqaadi ma xukumayo qaadigu huwa qadbaan mahmuum isagoo hamayso walaa musaab walaa yaqdi wahuwa jaaci soo gaajaysanna waa inaanu waxba xukumin xadiidaasna waa kusoo aroortay midda labaad waxaa la leeyahay dee qofkan fikirkiisii la doonayay dadkan inuu ku dhagaysto dabeetana xukun iyo go-aan sawaabo inuu ku dhiibo ayaa mashquulayo meel kale u kacayo inuu iisho ayaa looga shakisan yahay wayundabu waxaa la sunaya an yushaawira inuu la tashado alfuqahaa dadka fiqiga iyo cilmiga leh waa inuu la tashado wa an laa yashtariya wayabiica binafsi waa inaanu iibsanin iibina isagu naf ahaantiisa walaa yakunu lahu wakiilun macruuf wakiil macruufana waa inaanu yeelanin fain ahdaa ilayhi man lahu khusuumatun cid dood leh hadday wuxu soo hadiyeyso ow lam yuhdi amaanu hadiyin jirin qabla wilaayatihi intaanu arrinkan qabanin xaruma qabuuluhaa inuu aqbalaa waa ka xaaraan wain kaana yuhdiy hadduu hore u siin jiray walaa khusuumata doodana aanay jirin jaazi waa banaanyay biqadri lcaadati caadada qadarkeed wal awlaana an yusiiba calayha inuu ka abaaliyo ayaana wanaagsan baa layidhi waxau sheekhu yidhi waxa sunno ah oo u wanaagsan ninka qaadiga an yushaawira alfuqahaa dadka fiqiga iyo aqoonta diinta u leh inuu la tashada ayaa wanaagsan maxaa yeele rasuulkiisii maxamed ahaa oo ilaahay la talinayey ayaa haddana li washaawirhum fi lamr nebi maxamedo kula shawr arrimaha xasan albisri nab wuxuu yidhi kaana nabiyu mustagniyan canha rasuulku ta tashi wuu ka kaaftoonaa walakin araada an tusiira sunnata lilxukaam laakiin wuxuu doonayay inay u noqoto dariiqo dee nimanka wax xukumaya inay u noqoto markaa waa markay dee wax adilada iyo iskhilaafaan ay wax mulug gale dee xukunka naska ama ijmaac ama qiyaaska jeligaa ku cad waxba haddaanu cid loo tashanina wa iska caadi wa an laa yashtariya wayabiica binafsi bal hadda nimankii qudaada innaga halkay marayaan maanta iyo bal hadda kutubtu halkay dhigtayna kala eega wa an laa yashtariya waxaa la sunayaa inaanu iibsanin wayabiica aanu iibinina binafsi isagu naftiisa hadduu u baahdo inuu wax soo gato isagu oo wax soo iibsado oo lacagga u qaato wax soo iibsado waa inaanu isagu naf ahaantiisa usoo iibsanin wuxuu doonaya wuxuu leeyahay isagu inuu sii iibiyo inaanu isagu naf ahaantiisa usii iibin baa wanaagsan maxaa yeelay waxaa la leeyahay horta waxaan yaanu ku mashquulin taaniyan dee ila waa qaadiga beledko waa la garanayaae si aanu masalan aan dee loogu habranin oon dabeetan hadduu isagu tale wax soo iibsa aan lacagtii kalabadh looga dhimin hadduu markaa isagu wax sii iibinayo aan lacag badan loogaga iibsaninoo dee iyadoo loo weji dhiganayo sidaa daraaddeed si aanay taasi u dhicin oo aan meesha laaruush aanu usoo gelin inaanu isagu iibsanin waxna iibinin baa wanaagsan walaa yakunu la wakiilun macruuf dee nin la iska yaqaano oo macruuf oo waa kii qaadiga wuxuu iibin jiray war kale qaadiga wax nooga iibi war qaadiga intaa usii gee aan la odhanin taasina iyadana way wanaagsantaho wakiilkiisuna aan macruuf haddii mid la bartay inuu bedelo kolba mid aan la aqoonin walla halka la dhigay qadaha iyo kaynu inagu maraynaa aad bay u kala fog fain ahdaa ilayhi man law khusuumatun waxa usoo hadiyeeyey haddaba mid dood leh khusuuma mid ay cid ay ishaystaan baa wuxuu soo hadiyeeyey aw ama khusuumo ma lehee lam yuhdii qabla wilaayatihi dee intii aan taladan loo dhiibin iyo qadahan waxba muusiin jirin waa nin ays yaqaaneen dabadahaasuu ka iman jiro waa soo degi jirin uma jawaa uma jawaabi jirin imika markuu maqlay halkaasaa loo magacaabo ayuunbu markaa waxoogay kusoo raray xaruma qabuuluhaa aqbalideedu waa xaaraan inuu aqbala xaaraan bay ka noqonaysaa hayla xadiis baa ku soo aroortay hadaaya alcummaali guluul nimankaa dee madaxda waxaa loo hadiyeeyo waa xaran behaqi baa wariyey hadaaya cumaali suxtuna waa jiray hadaaya suldaani suxtun waa shay xaaraan midda labaad dee waxay keenaysaa inuu isho af wax cunay af wax cunay xishoo iyaal af wax cunay xishoo nin baan beri sheekh oo aad iyo laxaad dadka ilaahay aan nusayn u arkayno o ilahay u xaqa waafajiye kamid a ayaan beri waxaan ku uhi masale yar ila xukun markaasuu guuri waan iskaba daayey xukunkaa waxaa la yidha gebigiisa faraan ka qaada waayo buuhi si kasta haddaad u ilaaliso oo labadaa qole ay faysata mid kugu soo horeeyo waxaad sonaysaa buuhi bal kollay kaa kuu yeedhay oo hadda qiiliya wuxuu daydiyu waxwaayin baad sonaysa taasaaba kugu dabeecaysan buuri markaasaasaan isaga daayey buuri maxaad u malayn markaa ka wax kuu dhiibay ama hadiyo weyn kuu keenay dabeeta berite kuu yimaadana dee waa nafsiiba ku dhici kari maysid ninkii inaad indhaa ku caddaysood maanta dusha xukunkaga rido markaa wuxuu leeyahay cid dood leh hadday usoo hadiyeyso ama cid aan usoo hadiyeyn jirin intaan xukunka loo dhibi xaruma qabuuluhaa waxa ka xaaraana inuu aqbalo ama uu qaataa xaaraan bay ka tahay fainka wain kaana yahuudiy haddaba ninkani waa ninay saaxiib ahaayeenoo horeba hadiyadda wuu siin jiray walaa khusuumata hadda wax muran iyo wax dooda maxkamadda kaga jirtaana ma jirto jaaza inuu aqbala ayaa iska banaan biqadri alcaada de caadadii hore iyo wuxuu siin jiray qadarkeedii hadduu berigii hore dee meelahaasu marka maalin ay wada qadeeyaan iyo un xaaladdu ahayduu maanta gaari u keeno ee wayda qadar alcaada aanay ahayn wuxuu usoo socday baan ahayn waa wuxuu maanta wax ku doonayo markaa iyada taasi hadday qadrulcaada dhaafto ma banaana markaa waa inay qadralcaada wixii hore bixin jireen waa inay leegtahay wal awlaa an yutiiba calayha waxaana wanaagsan buu leeyahay wax u dhigmaysna inuu siiyo si aanu ugu galad sheegan ninkaa wuxuu soo hadiyin jiray inuu wuxu dhigma siiya ayaa wanaagsan walaa yanfudu ma fulayo xukmuhu xukunkiisu linafsihi nafdiisa uu xukumaa wa raqiiqihi addoonkiisa wa shariikihi iyo ka shariikiisa fi lmushtaraki maalkaa la wada leeyahay wakada asliya wa farcihina waa la mid cala saxiixi haddaan qabano wayaxkumu lahu waxa u xukumi iyo walihaa-ulaahi kuwaasba alimaamu imaamka ayaa u xukumi aw qaadin aakhara ama qaadi kale ayaa u xukumi wakadaa naa'ibuhuna waa la mid cala saxiixi haddaan qabano waxau sheekhu leeyahay ninkii qaadiga ahaa mawaaniculqadaa bu halkan inooga galay waxyaalaha qadaha ishortaaga waxau markaa sheekhu uhi walaa yanfudu xukmuhu linafsi ma fulayo xukunka uu naftiisa u xukumaa oo masalan dee haddii la qabsado anigaa qaadiga waan isu xukumay iska dhaqaaqa dee ma soconayso naftiisa inuu wuxuu xukumaa wa raqiiqihi addoonkiisii inuu wuxuu xukumaana ma banaana wa shariikihi ninkay shuraakada ahaayeen fi lmushtaraki maalkii mushtarag ahay wada lahaayeen iyadana waa inaanu xukunkiisu ma fulayo maxaa yeele meeshii tuhmaad baa ku jirta tuhmaad baa ku jirta markaa filmushtaraki baynu nidhiye dee nin kale shuraakadii wax kale ay markaa cid isku haystaan iyada wuu xukumi karaa laakiin waxay wada lahaayeen baanu xukumi karay wakada asli wa farci dee asalkiisi iyo farciisii masalan aabihii awowgii hooyadii wuxuma xukumi karo wa farcihi farciisii ilmihiisii xukunkooda mufri cala saxiix haddaan qabano maxaa yeelay dee xubnihiisa oo kale ka dhigan yihiin markaa xukunka waayo u xukuma xukunu naftiisa u xukumay oo kale ayuunbay ka dhigan tahay marka waxaynu nidhi linafsihi baynu nidhi eg linafsi markaynu laam nidha waa nafci laakiin calaa nafsi haddaan nidhaahno dee waa dur oo ayadoo ku xukumi karaa waxbaa loo sheegtay maxkamadiina wuu fadhiya waan isku xukumo anaa waxaa qaba buuri waxaa aabahay baa qaba hooyadii baa qabta ubaalkaygaa qaba yani way banaan tahay taas laakiin waxna taa tuhmaadi kuma jirto laakiin tan xaggan nafci baa ayaa meesha ka soo baxaya haddaba markuu yidhahdo dee anaa isku xukumay ma iqraar baa loo qaadanaya mise xugun baa loo qaadanaya waxi baa loo soo sheegtay wuxu uhi anaa isku xukumay hal hada yuctabaru xukman am yuctabar iqraaran ayamaa loo fiirinaya marka way isu khilaafeen mid yidhi xukun baa loo ictibaarinaya mid yidhi iqraar baa loo ictibaarinaya labadaba way yidhahdeen haddaba waxa isweydiin le dee ninkii sidee loo qabsanaya ama yaa haddaba ninkii haddii la yidhi isaga waxba isuma xukumi karo cidna ay isqabsadaan see baa la odhan wayaxkumu lahu qaadiga waxa u xukumi walihaa-ulaa iyo kuwa aan soo sheegnay markay dood yeeshaan alimaam in madaxweyneha la isula tagaa oo isagii madaxweyneha laga dacweeyey aw qaadin aakhara ama qaadi kaloo mustaqila waa in loo tago wakadaa naa'ibiina waa lamid dee ku-xigeenkiisa ya na waa lamid calo saxiixa haddaan qabano dee way xukumi karaan kuwaas wa idaa aqara marka uu qiro haddaba almuddaca calayhi ninkii wax loo sheegin aw nakala ama uu diido faxalafa almuddaci muddacigu u dhaarto wa sa'ala alqaadiya qaadigana uu weydiisto an yushida inuu marageliyo calaa iqraarihi iqraarkiisa cindahu agtiisa aw yamiinihi ama dhaartiisa aw ilxukma inuu uxukmo bimaa sabaqa waxa sugmay walishaadu bihi iyo marageli lazima waa ku waajibay oo an yaktuba lahu maxdara inuu wixii dhacay unu qoro ayuu weydiisay oo an yaktuba lahu inuu qoro maxdaran bimaa jara wixii dhex maray inuu maxdar ugu qoro ayuu weydiisay min hayri xukmin xugun la-aan aw sijilna ama dee diiwaanin uu ugu qoro ayuu weydiisay bimaa xakama wuxuu xukumay istuxiba waxaa la sunay ijaabatuhu inuu aqbalo waqiila waxa la yahay tajibu waa waajibaysaa ويستحب النسختان لما نسخان الله سنية أحدهما له والأخرى تكرنا تحفظ وحا لقو إلارين في ديوان الحكم حوك ديوان كسال لقو إلارين وعلى الشيخ ويل حديه وقره المدعى عليه نكي وحلو شيئين يبقى قاضي يكتسي وحو كقرين بالمدعى بالشيء لو شيئين يقول وان قرا شيئا أو نكرا أما انت مر انت مرخاتي اللي وايه ayaa la weydiiyey wuu diiday dhaartii dhaaraa la yidhi de markaasi baa loo waayo dhaaraa la yidhi markuu diiday baa faxalafa lmuddaci ninkii muddaciga ahay yamiin lmarduuda buu dhaartay wa sa'la alqaadi dabeedna qaadigiibu wuxuu weydiistay an yushhida calaa iqraari cindahu o yamiin wuxuu yihi qaadiyow waxaad ii maragelisaa soo muu qiranin oo waa laygu leeyahay ma odhanin markhaati igu yeel ama wuxuu yidhi aw calaa yamiin ama wuxuu dhaarta aan dhaartay ee uu dhaarsaday ee uu dhaarta igu ceshay markhaati igu yeeli buy aw alxukma bimaa sabat ama wuxuu yidhi ii xukun waxaa kuu sugmay agtaada waxaa sugmay soo markhaatiyadime soo ima dar ii xukun buy walishhaada bihi ina markhaati geli buu yihi markaa xukunkaana markhaati igu samey lazimahu waxaa ku waajibaya qaadiga inuu ajiibo ayaa waajibka maxaa yeelay inuu kadib dafiro ayaa laga yaabaa dabeetana qaadii dee hadhowta uu xukumi kari waayo marka halkan waxaan ka fahmaynaa wax la xukumayaa ma jiro ilaa mudducug ilaahda halay xukumo markay wixii sugnaadaan war miyaan kuugu xukumaa ilaan dadka qaar baa waxa ka soo bixi karaa inuu ama waxaygu inay ku caddaadaan unbaan doonaya qaadi waxba kama rabo ee waa inuu idhahdaa war waa sugantahay miyaan kuugu xukumaa waa ina aftidaa laga qaadaa marka hore aw ama wuxuu ka codsaday an yaktuba lahu maxdaran bima jara min gayri xukmin wuxuu yihi waxaad un igu samaysaa qaad an yaktuba lahu maxdaran bima jara min gayri xukmin adoon waxba xukumin dacwaddaa iyo waxaana dhex maray un qoraal igu sameeyey buu yihi si arrinku yahay aw sijilan bima xakam ama waxa uu xukumay ayuu yihi dee markaa ii diiwaangeliyo diiwaanka ii geliya igu samey ustuxiba waxaa la suneeyaa qaadiga ijaabatuhu inuu ajiibo ayaa la suneeya qiilna wuxuu leeyahay tajibu may way waajibaysaaba oo in markaa dee qoraalkaa loo sameeya maxdarkaa masjidka waa waajib buu leeyay wayustaxabu nuskataan waxaana la suneeyaa laba nuskadood ixdaahumaa lahu midkood waxaa la siinayaa dee ninkan saaxibulxaqa ah waluqraa tuxfadu fi diiwaani lxukm midda kalena waxaa lagu xafiday ama lagu ilaalin dee diiwaanka xukunka ayaa lagu ilaalinayaa si aan haddii tani ay u lunto dee tan loogu soo noqdo waataynu ognaho dee iminka dadka wax qoro oo dhami dee waxay sameeyaan laba qoraalo midna iyagaa faylgareeyo haya midna markaa qofkaasi si labada qof haddii waxan uga lumaan oo dib ay isu qabsadaan wixii loogu soo saaro wallahu aclam waxa aynu kusoo dhex jirnay qaadigii iyo qaabkii uu waxu xukumayey halkan markaa wuxuu sheekhu nooga gelayaa bal wuxuu wax ku xukumayey guud ahaan qaadigu waxa wax ku xukumaa sharciyan ama wax lagu fatwoodaa waxa weeye waa kitaabka qur-aanka ah sunnaha nebiga sala allahu alayhi wasalam ijmaaca waxay culimada muslimiintu ku ijmaaceen ay ku kulmeen ay isku waafaqeen iyo qiyaadka afartaa weeye waxyaalaha mutafaqa ahee wax lagu xukumaa bal haddaba xukunkii marka uu waxyaalaha qaadigi intuu wax xukumo uu khilaafo ayuu halkay nooga guda gelayaa wa idaa xakama marka uu xaakimkii biijtihaadihi dadaalkiisa ku xukumo uma intaa dabeedna baana u caddaada khilaafa nasilkitaabi kitaabka naskiisii inuu khilaafsan yahay aw isunati ama sunnihii inuu khilaafsan yahay baa u caddaaday aw ilijmaaci aw qiyaasin jeliyin ama qiyaas jeliya inuu khilaafay naqadahu wuu burinayaa huwa isaga iyo wakayruhu isaga iyo kayrkiiba way burinayaan laa khafiyin hadduu qiyaas khafiya weydaarto ayada maya waxau sheekhu yidhi marka uu ninkii qaadiga ahaa wa xukumo isagoo weliba ijtihaad ku xukumaya iyo dadaal oo ehelna dee u ah kii qaadigaha ayaa ijtihaaday masaladii iyo qadiyadii la isku hayay buu xukunka ridi uma baana dabeedna wuxuu u caddaaday xukunkii uu riday khilaafa nasi alkitaabi aw isunna inuu khilaafsan yahay xukunkaa uu riday sidii naska qur'aanku sheegayay kitaabku siduu caddaynayay inuu khilaafsan yahay ama sunnaha mutawatir iyo axaad midkay doontaba ha ahaatee inuu khilaafsan yahay baa muuqday khilaaf alijmaac inuu yahay oo masale ay culimmadu ku ijmaacsan inay ku kulansan yihiin oo iyaduna dee xujaab u arkay inuu gees maray aw qiyaasin jeliyin ama qiyaas jeli ah inuu gees maray ayuu arkay naqadahu huwa wa gayruhu waa burinayaa isagii laazim bay ku tahay qaadigii xukumay inuu buriyo kayrkiina waa uu burinayaa kayrkii cidda kale aragtaana waa ay burinaysaa iyana maxaa yeelay masalan marka uu horta ijmaaca khilaafo masaladaa waa lagu ijmaacsan yahay inta baaqigana iyana waa la mid de masalan markuu kitaabkii khilaafo ila wixii la doonaya xaq baa la doonayay xaquna dee waa sida uu sheegayay kitaabka ilahiyo sunnaha rasuulka dee hadduu wadaarto xaq maaha marka waa in laka kacu noqdaa ijmaacuna isaguna waa la mid man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun ninka kusoo darisiiya amarka iyagan waxaan ka mid ahayn waa raddi dee waxaan waafaqsanayn markau qofku xukumo waa qof soo darisiiyo wax kale la yimid khataabi sheekha la idhaha macaalimu sunan kitaabkiisa la idhaha waxa uu ku tilmaamay in cumar binu khadaab uu faraha xagga magta ku kala fadili jiray oo weli dee isku cood maaha oo suulkii iyo faryaradii iyo taadexay wixii dee si ay u kala rooyin bay u kala manfacaroyinoo wuxuu yihi markaa isku mid maaha wuu kala fadilay dabeetna xadiidka tilmaamaya inay siman yihiin faruhu xagga magta ayaa dabeedna loo sheegay markaas ayuu ka noqday xukunkiisii hore buriya dabeedna kaan xaqa ayuu soo noqday naqadahu waa burinayaa adaana muxuu uga jeedaa de wuxuu odhanayaa xukunkii waan buriyay ama waan fasakay ba ohanaya ama waa baatil buu odhanaya macnaha dee waxaan saxayna maahe waan tirtiray weeye waxaan markii horeba meesha aan keenay ayuun baan meeshii ka saaray weeyaan ile waxaan saxay ma jiraane markaa qiyaas jeliya buna yidhi laa khafiyin hadduu qiyaas khafiya khilaafo iyada waxba la burin maayo qiyaaska dee waataynu soo tilmaanay oo qiyaaska jeligaahi waxa weeye waa ka masalan ay go-an tahay inaanu wax raada lahayn faariqa udhexeeya asalka iyo farca asalka oo masaladaa loo qiyaasanayo faracan loo asalka oo kala haleeshiinayo iyo faracan oo ka wax la haleeshiinaya asalka xukunkiisu sugan yahay iyo faracan xukunkiisa la sugayo asalka la raacinayo faariqa udhexeeya kaan wax ta'siira lahayn ee la isku waafaqsan yahay wey ama raadayntiisuba dee ay fog tahay misala waa garaaci dee wala falaa taqul lahumaa uffin ayaa la yidhi ha u odhanin dee waxaa looga qiyaasay markaa garaac de wax farqioo markaa udhexeeya ma jirto marka dee hadalkaa ama waaba kasii awreysan yahay faman yacmal misqaala daratin khayran misqaala dara baa la yidhi qofka sameeye khayra wuu arki doonaa dee maa fawqa dara ayuu so wixii darada ka sarreeyey ee ka weynaa buura leek ama wax kala ahaa dee isagana waa looga qiyaaso waa lamid kii musaawiga ahaa ayaa isna lamida markaa naqada huwa wakayruhuba waa burinayaan laa khafiyin isaga kaa khafiga maya oo iyada dee waa waxaa muxtamalka ah ee in farqi la yidhaahdo farqi baa jira na aanay fogeyn masalan dee waa beriiskii oo burkii looga qiyaasanaya xagga ribada oo kale maxaa yeele mar hadday waa dunuun mutacaadil oo isu dhiganto oo dee haddii la yidhaha barba barhka kale ha lagu buriyo dee mu arrinba mu istaageen markaa faariq baa la keeni karaa waxaa la odhan karaa waa qiyaas maca alfaariq baa waxbaa la soo saari karaa waalqadaa-u qaduhu buu sheekhu uhi yanfudu waa fulaa daahiran daahir ahaan ayuunbuu fulaa laa baatilan hoos ahaan uma fulo walaharuna annahu yaqdii waxa uu ku xukmin waalqadaa-u yanfudu waa fulaa daahiran laa baatilan walaa yaqdii kuna xukmin maayo bikhilaafi cilmihi ogaanteeda si khilaafsan bilijmaaci ijmac haddaan ku socon wadarun anahu yaqdii bicilmihi buu ku xukmin ilaa fii xuduud illahi tacaala ilahay xuduuddiisa mooyaane waxau sheekhu yidhi shaygan qadaha la yidhaahdaa xukunku yanfudu daahiran xagga daahir ahaan iyo muuqaal ahaan iyo intan adduunyada unbuu ku fulayaa mooyaane baatin ahaan ufuli maayo hoos ahaan maxaa yeelay innaga waxaa layna faray daahirka inaynu raacniyo sidaa muuqata laakiin saraa'irta iyo xagga hoose ilaahay baa ku shaqale marka markaynu leenahay daahir ahaan unbuu fulaya baatin ahaan ufuli maayo macnaheedu waxa weeye xukunka qaadigaasi uu ridaa shay xaaraan ahaa ma xalaalaynayo shay xaaraam ahaana shay xalaal ahaana ma xaaraantinimaynayo walaa falaa yuxilu xaraaman walaa yuxarimu xalaala masalan hadduu masalan laba markhaati loo keeno mase waxbaa la isku haysta laba markhaati baa loo keenay labadii markhaati buu raaco sidii buu ku xukumay xukunkiisa shaygaa inuu baatin ahaan u xalaaloobo keeni maayo ama maal haada ama keyrkii ab rasuulku sala allahu alay slam wuxu uhi inakum takhtasimuuna ilay waryaadheen dadoo waa doodaysaan oo way sura ka imanaysaan walacalla bacdakum an yakuuna alxanaa bixujatihi min bacd waxaana laga yaabaa buuhi barhkiin barhka kale inuu ka xujo caddaysan yahay og yahayo dee uu ka fasixsanya markaa mishaarsan yahay faaqdii low binaxwi ma asmacu min deedna waxaan ugu xukminayaa waxaan ka maqlay un faman qadaytu low min xaqi akhiihi bishayin falaa yaakudhu fainamaa aqtacu low qidcata min annaar qofkaan haddaba u xukumo xaq walaalkii leeyahay qofkan wax uga xukumo ha qaadanin maxaa yeelay gabal naara ayuun baan kuu gooye gabal naara ayuun baan kuu gooye haddii masalan dee waxaagii masalan qof uu ku qabsado shaygu iska lahaa haddii masalan qof ka qaado uu ku qabsado oo uu ku dacwiyo la dhaa markhaatiya keen markhaatiyadiina uu waayo kii kale loo dhaariyo xukunkaasi dee shayga qofka u xalaalayn maayo oo baatinka iyo nafsul amarka dee ma xalaalaynayo shaygii marka masalan waxay leeyahay haddii waxaan la xukmay nikaaxuu yahay ninka masalan hadduu ogyahay islaantan inuu furay dhowr jeer iyagoo isku gaara buu u dhameeyey dee markii la isdacweeyebaa markhaatina la waay dee raac baa la yidhi mar haddii caynkaasi jiro isagiina inuu ku istimtaaco uu ku raacayso gabadhino ayana inay iskaga orodo oo intay kale kartaa iskaga firdhato ayay xaq u leedahay ilan wixii way ogtay meeshii inaan waxba ku jirin walaa yaqdii qaadi uu ku xukmin maayo bikhilaafi cilmihi cilmigiisa si khilaafsan bilijmaac iyadoo lagu ijmaacsan yahay masaladaas sida uu og yahay si khilaafsan ku xukmin maayo masalan laba qof masalan markhaatiyaa ka markhaati kacay labadan ruux ee inay isqabaan ayaa laga markhaati kacay isna wuxuu og yahay dee inay walaalayihiin oo isku hooyaba yihiin maxrami maxramin udhexeeyaabuu ogyahay ama daleeq baayinin inuu meesha jiraabuu og yahay oo qaadigan habasho ka markhaatihayo ogaaba ama labada ruux inay walaalaba yihiin buu og yahay laba markhaatina halkanay istaageen inay isqabaan bayinadaa markaa ku xukmin maayo maxaa yeele hadduu sidaa ku xukmiyo waxay leeyihiin waxay ka dhigan tahay isagoo shay uu og yahay inuu baatil yahay xukumay dee baatil in la xukmaana waa shay xaaraana wey wadasaru anuu yaqdii bicilmi waxaa kaluu sheekhu yihi sida aharkii waxa weeye inuu qaadigu cilmigiisa iyo ogaantiisa ku xukminayo walow haba ogaado intaanu wilaayadan loo dhiy ama meel kaleba ha ka ogaadee waaqicada markhaatiya loo hayo ama yaan loo haynin hadduu shaygaa og yahay inuu sidaa yahay inuu xukumiyaa u leeyahy leanna waxay leeyihiin mar hadduu shay mala-aba ku xukumayey waa markhaatiyada markhaatiyada labada markhaatiya ama markhaatiga iyo dhaartu dee waxay faa'iideynayaan un danni iyo malo unbay faa'iideynayaan dee shaygii cilmigaha iyo shaygii u ogaana waa kasii awleysay oo markhaatiyadan iyo markhaatigan iyo dhaartani dee isaga dan iyo malo unbay u hayan laakiin wuxuu og yahay de waa wax xaqiiqo ah marka wuu ku xukminayaa bay yidhahda muqaabilul asax adharka waxaa ka hor jeeda wuxuu leeyahay maya tuhmo ayaa meesha ku jirta an waxba ma ogeyn nimankaas unba waxaan iskala doona in la yidhaahdo iyo isagu maxaa xukun baynu la nimin mise mase markhaatu ahaa meesha hadal iyo muran baa soo gelaye ha iskaga dheeraado iyaanu ku xukmin kollaybana dee kan le laftiisu cilmigiisa ayuu ku xukminayaa dee wuxuu odhanayaa waxa agtayda sugan waxa agtayda ku ansaxay inay masalaadku sidaa tahay inuu arrinkaasi sidaa yahay war in waxaa lagugu leeyahay inaan lagugu lahayn ayuu odhanaya ee waxa haddaan xukumo anaa og keliya i odhan maayo ilaa fi xuduud illahi tacaala ilaahay xuduuddiisa mooyaane masalan zinadii iyo tuugadii iyo muxaarabadii iyo cabidii iyo ka ogaantiisa ku xukmin maayo duarka mid khamri cabaya ar waa kii aan halkan kusoo maray markaa diba loo dooni maayo yani markaa odhan maayo e ka cilmigiisa ku xugmin maayo bay yidhahdeeno dee xuduudda shubahaadkaa lagu reebaa in la asturana ayaa wanaagsan walaw ra'aa hadduu arko qaadigii baa wuxuu arkay waraqatan fiiha xukmu waraqadu xukunkiisa ku qoran yahay aw shahaadatu ama markhaatigiisa aw shahida shaahidaane ma laba markhaati aa ka markhaati kaceen anaka adigu xakamta bay yidhahen sheegaysa xukum aw shahidta bihadaa shaygan aad ka markhaati kacdeen lam yacmal bihi kuma camal falayo walam yashhad kana marageli mayo xataa yatadakara ilaa u xasuusto wa fiihimaa wejhun baa ku sugan fii waraqatin warqad masuunatin lailani cindi agtooda walow waa cusnaaday alxalfu inuu ku dhaarto cala istixqaaqi xaqn xaq mudashadii aw adaayiha mugudiisa ictimaadan isagoo cuskanaya calaa khati muwarihi ku dhexlayay khadkiisa iyo qoraalkiisa idaa wasiqa markuu kalsoonaada bikhatihi iyo amaanatihi wasaxiixuna jawaazu riwaayati alxadiid xadiidka in lagu wariyaa inay banaan tahay wey bikhatin maxfuudin cindahu qad la dhawray agtiisa wuxuu sheeku leeyahay hadduu qaaday arko ama markhaati baa arkay waraqatan fiiha xukma u shahaadatu warqaday ku qoran tahay inuu ninkaa waxaa ku xukumay ama inuu masaladaa markhaati ka ahaa aw shahida shaahidaan ama laba markhaati bay istaago waxay yidhahdeen annaka xakamta qaadiyow saasaad beri xukunta aw shahidta ama bi haadaa kaasaad ka markhaati kacday lam yacmal qaadigaasi kuma camal falaya bihi manaa khadkiisaasi waxa uu keenayo ama waxaas la yidhi sidaas aada xukuntay ee markhaatiyadu fureen kuma camal falayo walan yashhad markhaatigiina ka markhaati kici maayo sidaa qoraalkaas sheegayo xataa yatadakara ilaa uu mid waliba xasuusto inuu shaygan xukma ama inuu ka markhaati kacay maxaa yila taswiir iyo suurtagala meesha in laysu muuseeyo o laysu soo ekaysiiyo wa fiihima wuxuu yihi sheeku labadaa masalo ee ku camalfalka xukunkaa iyo markhaatigaasa wejhun wej baa ku sugan oo le waa la cuskan karaa fii waraqatin masuunatin warqad la ilaaliyey cindahumaa qaadiga iyo markhaatiya agtooda lagu ilaaliyey wej baa jira u leey war mar hadday warqaduba faylkooda ku jirto e ayagu hayeen oy agtooda ku dhowrsanayd inay dee cuskadaan baa ayaa bannaan hadday khadkooda ku kalsoonaadaan wax shakiina aanu soo gelin walow waxa u sugnaaday bu uhi sheekhu shaksigii alxalfu cala istixqaaqi xaqin inuu ku dhaarto xaq mudashadii aw adaayi ama bixintii ictimaadan calaa khati muwarifihi isagoo cuskanaya ninkuu dhexlayay khadkiisii qoraalkiisa idaa wasiqa bikhatihi markuu kalsoonyahi waa amaanati masalan xaq mudashadii dee aabbahay wuxuu arkay qoraal uu leeyahay ninkaa hebel hebel la yidhaha waxaasaanu isku leenahay saxeexeen ama ninkaasi waxaasu igu lahayo waan bixiyey qoraal cad buu ku helayo markaas dee uu ku kalsoon yahayna idaa wasiqa bikhadihi wa amaanatihi khadkiisa iyo amaanadiisa uu ku kalsoon yahay markaa inuu ku dhaarto waxa inuu leeyahay isagoo cuskanaya waxaasaan ku leeyahay aabbahagaa yidhi inaad cuskatood ku dhaartaa baad leeda markaa bixintiisa iyo lahaanshihiisaba wuu bixiyey inuu ku dhaarto ma bixine waa uu leeyahay si labadaba inuu ku dhaartaa buu leeyahay ictimaada calaa khadi muwarihi isagoo cuskanaya idaa wasiqa bikhadihi wa amaanatihi markuu kalsoon yahay waصaxiixu jawaazu riwaayati alxadiid waxaa kaluu sheeku leeyahy waxaa saxiixa inay banaan tahay xadiidka in lagu wariyo bikhain maxfuudin cindahu dee khad la dhawray oo la ilaaliyo agtiisa yaalla inuu ku wariyo xadiidka way banaan tahay walow yaanu xasuusaninba eh mar hadduu agtiisa yaalla maxaa leeyahy culamada ayaa ku camal falay salaf iyo khalafba faslun fi taswiyati bayna alkhasmayn labadan qof ee ishaysta bal simidoodii ayuu halkan inooga hadlaya liyusawi hasime bayna alkhasmayni labada dood iyo fii dukuulin caleyh usoo gelid wa qiyaami lahumaa u kacid wa simaacin dhegaysi wa talaaqati wejhin weji furaan wa jawaabi salaamin iyo salaamti kicinteedii wa majlisin iyo majliskiiba walasaxu rafcu muslimin calaa dumiyin in laga koraysiinayo weeye fiih wuxuu sheekhu yidhi ninka qaadiga ah waxaa ku waajib ah inuu sima bayna alkhasmayni labada qof ee doodaya fi dukuulin calayhi soo gelidda waa inuu ku simaa oo aanu midkood soo gelin ninkii kaloo maqan ama labadoodii oo wada taagan aanu odhanin hebeloodu soo gel war bal adiguna sug ee u yidhahdaa soo wada gala ama wada jooga waa inu yidhahda xagga gelidda waa inuu ku simaa haddii kale ilan meeshii duumaad baa ka soo baxayse wa qiyaamin lahumaa iyo kiciddii masalan ool waa hebel hadduu yidhaahdo markaa midna u kaco midna u saasuna eegu iska fadhiyo iyada lafdeedii jawr baa ku jira meesha marka wuxuu leeyahay ama waa inuu u wada kaco ama waa inuu iska daaya weliba ibn abi damshek la yidhaha ba wuxuu yidhi harma fiicna in labadoodaba loo wada kaco maxaa yeele dee mid baa laga yaaba inuu iska liitoon qiyaamba mudan midna inuu dee yar mutay baa laga yaabaayo dee mid waliba ka kalu markaas hoosta ka yar fiirinaya wastimaacin xagga dhegaysiga hadalkooda xagga dhegaysiga hadalkoodana dee waa inuu ayana ku simaamo hadduu midna iska mashquulu wax iska akrista midna aada ugu dheg saaraciyo iyada lafteeda waxbaa ku jira wa dalaaqati wejin weji furfurnaan hadduu midna hadalka si fiican uga guro midna ulaa maxaad sheegaysaa inuu indhaha ku gubo iyada lafdeedu waa mushkilad wa jawaabi salaamin dee salaamta celinteedii hadduu ay labadoodiba salaamaan hadduu midna ka celiyo midna uu ka celin waayo iyada lafteeda waxbaa ku jira ee waa inuu taana ku simaa wa majlisin xagga majliska iyo meeshii dee la fadhiyey waa inuu hortiida soo fadhiisiy ama mid midig midna bidix waliba in hortiida soo fadhiisiy iyana mid la yidhaha in la yidhaha istaagin oo midna la yidhaha kursi ku fadhiiso ayaana iyaduna waafaqsanayn oo la ogolayn waa marka ay dee laba isku mida yihiin wala saxu rafcu muslimin calaa dhimmiyin fiih majliska waa lagaga sarraysiinay haddii muslim kale lasoo dhawaysana war aduguna xaggaa nooga dulgooban meelaha kadinkayo fadhiiso waa mid iska banaano markaa qofka muslimkaa laga shiray hadduu iska soognaado isagu ka muslimkaana la fadhiisiyana waa banaantay inagu waynu qalibnayo hadda ka muslimkaana dibaddaa loo tuuraya ka gaalkaana waa la daba yaacaya waxaa soo dhamina markaa cadaalad daro iyo shaki iyo tuhmaadi inay yimaadaan ayay keenaysaa waydaa jalasaa markay fadhiistaan falow waxa u sunaadanya isku tay inuu aamuso wa an yaquula inuu idhaha liyatakalam ilmuddaci ha hadlana waa banaanta fa ida dacaa marka uu dacwoodo daalaba khasmahu biljawaabi buu ka dooni fa in aqara hadduu qiro fadaaka daahirun weeye wa in ankarana falow waxa u sunaada an yaquula inuu yidhaahdo lilmuddaci alaka bayina waniga markhaati ma haysata wa an yaskuta inuu aamusana uu leeyay fain qaala hadduu idhaha lii bayinatun baan leey wauriidu taxliifahu inaan dhaariyaan doonaya falahu daliya kaasuu leeyay aw laa bayinata lii buu yidhi uma axdarahaa waa keena dabad qubilat fi lasaai as haddaan qabno waa la aqbali waxau sheekhu yidhi labadii dacwinayey markay soo xaadireen wajalasa ay fadhiistaan ama istaagaan falow qaadi uclaanya iskuta inuu aamuso inuu eego un ayuu leeyahay wa an yaquula inuu yidhaahna wuu leeyahay liyatakalam ilmuddaci waarka wax sheeganaya labadiina idin kamid aha sheeg maxaa yeelay waxa laga ina yar haybilisaan ama yar baqdaan oo day waxba sheegin waayaan inuu shibta ka galo ayaga un dhowraana waa leeyahay inuu dha waarkiina wax sheeganaya ha hadlana wuu leeyahay hoyda dacaa haddaba midkood ayaa dacwooday dacwo saxiixa ah buu ku dacwiyey dacwada dee saxiixiya kayru saxiixa la marka hadday dacwadu saxiixa tahay shuruuddeedii ay koobsatay masmuuca la yidhaahdaa haddii ay kayru saxiixa tahayna hayru masmuuca la yidhahda waa mid aan la maqlaynin marka hadday dacwadu saxiixa masmuuca tahay baalaba khasma biljawaab ninkaana uu la doodayuu odhanaya waar ka jawaabtee arrintaa ka jawaab maxaad leedahay dacwadiisa ka bax baa la odhan fain aqara hadduu qirto waxaa lagu sheegay xaqiiqahaan ama xugun ahaan buu uqirtay fadaaka daahir weeyaano jawaaradoo isa siiyo weeye markaa hadduu yidhaha waan qabaa waxaa wa in ankara hadduu inkiro haddaba hadduu inkiro falaw an yaquula lilmuddaci dee wuxuu leeyahay qaadiga inuu muddacii ku dhaara ka bayina war ninkii waa kanoo kuma ogole caddayn ma haysataa odhanaya markhaati laba markhaati wuxuu mi markhaati waliba mase markhaati ma leedahay ama markhal markhaatiya dhaar ma leedahay waa in yaskuta qaadiga waxaa kalu leeyahy inuu aamuso si aan loo qaadanin inuu u iilanayo ninkan muduciga laakin hadduu ninkan muducigiiba jaahil ka yahay inuu markhaati soo ogo dee wuu sheegi wuxu odhan war markhaati ayaad xaq u leedahay markhaati ma haysataa fa in qaala hadduu muduciga idhaha liya bayina markhaati waan haystahaaye qaadiyo waa uridi taxliifa laakin bal dhaariya isaga intaanan markhaatiba keenin isagu hadduu ka dhaaranay isba oogiyo dhaariya falahu dalik taas ayuu leeyahy markaa o waxaa dhici karta de inuu qofkan dhaarta ka joogsado o dabeetna markhaatiga inay hawshiisanba inta la yskaga hadho dee uu markaa halkaa ay ku hawl yaraato haddii xataa markaa uu saa dhaarta ku maroy markhaatigeedba beeninayaan soo taagayaana waa mid u banaan ow laa bayinata lii buu yidhi wax markhaatiya mudicigii baa ihi wax markhaatiya ma haysto uma axdaraha iyadoo halkii uu ihi wax markhaatiya ma haysto meelahaan taagaye ayuunbuu shaw laba ula soo ballamayba ayuunbaaba halan ka soo baxay qaadiyo waan haystae waa kon bui uma axdaraha markhaatiyadii buu soo taagay wabilasila saxi waa la aqbali markhaatiyadaas waa laga aqbalaya maxaa yeele waxaa dhici karta de inuu ilaaweyba markhaatiyadan inuu ilaawey baa dhici karta qabila silaasa taanigu wuxuu leeya m tanaaqud baa jiro mar hadduu hi ma haysto imikaan haysta laga dhegaysan maayo buu leey labadaa hadal ee isxigaa kaa waa dee tanaaqud baa ka jira buu ley waida zdaxama markay iscididiyaan khusuumun qaar doodaya qudimada asbaqu ka horeeye ayaa la hormaray fain juhila haddii laga jahay noqdo aw jaa-u macan ay yimaadaan u qurica waa loo qorlin wayuqadamu waxaa la horamarin musaafiruuna kuwa socotaa oo mustawfizuuna oo diyaar ah wa niswatun baa la horaysa wain taakharuu haba dib dhacaana maa lam yakturuu intaanay badanin walaa yuqadamu saabiqun waqaaricun lama hormarinayo ilaa bidacwa dacwo keli un baa lagu hormarin wuxuu sheekhu yidhi hadday isku soo cedhidiyaan ay soo farabataan qaar doodaya wax sheeganaya khusuum meeshii afar shan qolaa taagan qudimala asbaqu falasbaq midba midkuu ka horreeyey hadday si murataba u yimaadeen ayun baa lona usoo kala horreeya amayn cadaaladda ayaa caynkaas fain juhila haddaba waa la garan waayo oo midba koon midba albaabunbu ka soo galay ow jaa-u macan ama mar bay soo wada galeen uqrica waa loo qori ridi ciddii markay qorituurku usoo baxdaa la horraysiin waxau sheekhu ui wayuqadamu waxaa la horumarin sidaa loo doortay musaafiruuna mustawfizuuna hadday niman socotaa oo dee gawaadhidiiba ka rarantaya ay jiraan kuwaasaa la horraysiin kuwa muqiim warkoebaa war wax socotay miyaeda ku jira hayo qaar ay qaad gawaadhi u karaysantahi baa jira war jooga kuwiina magaalada baa loodhan markaa soo gala baa loodhan kuwa markaa socotada ah wa niswatun dumarkii baa la hormarin oo haddii meesha rag iyo dumar isku jiraan e dumarkaasaa la horraysiin oo loodhan waaba dumarka kasoo hormariyo iyo guryihii iyo say ugu noqdaan wain taakharuu kuwaa socotada iyo dumarku haba dambeeyaan iyo goor dambeba ha yimaadaan haddana iyagaa la hormarin maa lam yakturuu de intaanay badan hadday farabataan oy dee tobaneeyo qolo noqdaan taa waa laga dayn markaas ama ay wala musaafiriin noqdaan dee kala horrayntii ama qorituurun baa lagu kala socotiin markaas walaa yuqadamu saabiqun waqaaricun ila bidacwa masalan kii soo horreeyey iyo kii qorituurku usoo baxay midnaba lagu horraysin maayo hal dacwo mooyaane hadduu saddex kiis wato waxaa la leeyihin hortu kiiskaasi ku dhaciyo bax baa loodhan markaa labadaada kiis ee daba kay wala la soo gal baa laodhan ee dad baa ku sugaya saddexaada waxay israacinine labadaada dambe kayuga la soo gal wayaxrumu waa xaaraanay itikaadu shuhuudin mucayaniin markhaatiyo mucayana in la samaysto laa yaqbalu aanu aqbalayni kayruhu waidaa shahada shahida markay markhaatigacaan shuhuudu facarafa cadaalatan aw fisqan oo cadaalad ku ogaada ama faasiqan camila bicilmihi bu ka camal falay wailaa haddii kale wajaba waxaa waajibaya alistizgaa-u inuu dee tasgiya doono laan yaktuba waa inuu qora maa yatamayazu bihi shaahidu wuxuu ku soocan yahay walmashhuudu lahu ka loo markhaati kici wa caleyhi ka lagu markhaati kici kadaa qadra daynina waa la mid cala saxiix haddaan qabano wayabcasu waxaan u dirayaa bihi waxaa musakiyada ilaa musakin buu u diri uma yushaafihuhu dabeedna afka ayuu uga sheegay almuzaki bimaa cindahu waqiila waxaa yati fi kitaabatu ayaa ku filan waxau sheekhu yidhi waxaa xaaraana oo qaadigii ka xaaraana itikaadu shuhuudin mucayaniin inuu markhaatiyo caanahoo sooca samaysto oo la yaqbalu kayrhum aanu cid aan iyaga hayn aqbalaynin inuu idhaha magaalada hargeysa toban ruuxun baa markhaati iga fura markaa tobankii un ma yihiin una ciddii loo markhaatigii loo keenaa taasi waxaana dee dadkii ayay cidhiiri gelinaysaa midda labaad dee waxaa dhici karta inay cid kale shaygan ka markhaati tahay dabeetana haddii la aqbali waayo dee xaqii baa lumaya waashhaduu dawey cadlin minkum ilahay qaar caadiliina markhaati geliya unbuu yidhi dee qolo gaara ma odhan haddaba wuxuu sheekhu yihi waydaha shahida markay markhaati kacaan shuhuudun markhaatiyaalbaa markhaati kacay facarafa cadaalatan wa fisqan camila bihim bicilmihi niman markhaatiyabaa meeshan la soo taagay facarafa cadaalatan qaadigana wuxuu garanayaa nimankani niman cadaaliinahoo wanaagsan inay yihiin waa dad uu garanayo isku masaajin oo dad wanaagsana camila bicilmihi o dee wuu ku xukmin ciddii markaa kalena u dooni maayo ow fisqan de waa niman tuuguu yaqaano niman tuug oo budhacda weeyaan camila bicilmihi buu ku camalfalay o ciddii keenaba ma odhan markhaatigooda wuu celino wuxuu odhan uun ninkii markhaatiyada u keensay war cid kale ma haysataa ayuunba odhan wa ilaa haddii kale ma garanayo cadaalad iyo fisqi toona kuma garanayo nimankan ma wax alla wuxuu ka baxsani ma jiro wajaba alistisgaa-u waa inuu tasgiya doonaa cid markaa u caddaysa xaaladooda waa inuu doonaa ama ninkan dee doodaya ha dalbado shuhuuddan waxaa ka sheegay ama yuu ka sheegay cadaaladooda ha qirta ama yaan u qirani waa muhiimad qaadiga saaran maxaa yeele xukunkani wuxuu ku taagan yahay tiirka uu ku taagan yahay waxa weeye ama uu ku dhacayo waa markhaatigooda waa inu markaa qaadiga xukunka ridaya waa inu iska hubiyaa markhaatiga oo istisgaaguna waa si haddaba sidee buu taskiya doonaya bian yaktuba waa inuu qore bu ihi maa yatamayazu bihi shaahidu walmashhuudu low wal caleyh walmashhuudu calayhi wuxuu qoray ninka markhaatiga ah ka loo markhaati furayo iyo ka lagu markhaati furayo saddexdaaba magacyadooduu qori wakadaa qadara dayni daynta qadarkiisana wuu qori qadralmashhuudi bihi shaygan lagu markhaati kacayo daynta ama wax kale ana cala saxiixi wuu qori oo maxaa ka khuseeya daynta xagga markhaatiga de waxaa dhici karta in qof masalan waar hebel ka waran baayo markhaatigiisa waxa lagaba inu idhaahdo war wuxuu horta wuxuu ka markhaati kaca waa wax intaa leeg dee waa wax yaro waa labaatanku har intaa waxaan umalay inaanu waxba intaas aani kaga soo baydayna waa la aqbali karaa hadduu idhaha boqol kun buu qiraya no harska hobsada weeye taa markaa qadarka dayntana waa in la sheegaa dabeed markuu intaasoo dhan qoro shaahidka iyo mashhuudu lahga iyo mashhuudu caleyhi iyo mashhuudu bihiga intaba markuu qoro yabcatu bihi wuxuu qoray wuxuu u diri muzakiyan ilaa muzakin nimankaynu dhi muzakiin inuu samaysto dad uu magaalada wax ka weydiiyo oo aqoon u leh ayuu u diri marka waxaa kala jira asxaabu masaa'il iyo muzakiin bay kala yihiin waxay dhahaan fuqahadu laba qolaa kala jiro asxaabu masaa'il iyo muzakiin marka muzakigu waa kaa isaga wax la weydiinaya markhaatiga wax laga weydiinaya asxaabulmasaa'ilkuna waa kuwan ayagu muzakiga wuxu geynaya waraaqaa qaadaya ka dhex shaqaynaya marka muzaki baa loo diray oo intaa wixii o dhan la qoraa la odhan war ka soo warran hebelow xaaladda ninkaa ka soo warran baa la odhan uma intaa dabadeed marka ninkii muzakigaha qoraalkii loo geeyo ee dabeetana dee uu ninkii ama ha garta ama ha soo saaree jarxi iyo tacdiil midkuu doonaba hala yimaadee yushaafihuhu wuxuu isagu afkiisa ugula had yushaafihu qaadiga wuxuu kula hadlay almusaki afkiisa ayuu kula hadlay bima cindahu xaggiisa macnaha ninkii musakiga ahaa afkiisa wax laga qaadaya ninkii musakiga ahaabaa meesha imanayo oo odhanaya qaadiyow ninkaadii weydiisay waa caynkaa nin cadaacadela maaha nin faasiqa weeye nin caadilo weye musakigii baa mushaafi hala imanayo qaadigiisu afkiisa kula hadlaya qiil baa wuxuu leeyahy takfir kitaabatuhu waar waxa ku filan qoraal inuu soo sameeyuu soo saxeeyu soo shambadeeyaa ku filan maxaa yeelay waxay leeyihiin qawlka hore wuxuu leeyahay waar xukunkani ninkan musakigaa markhaatigiisu ku dhacaya marka weliba kan uu tasgeynayo dee waa inuu yidhaahdaa ninkan hebel la yidhaahda farta ku fiiqa ninkani haddaad wixiga weydiisay caynkaas weeye xaaladiisu si markaan qaladu iman laakiin qiilkuna wuxuu le warmay hadduu qoraal u soo sameeyo waa ku filantay maxaa le culimo fara badan baa saa dooratay waxaa la idhi haddana saasaa lagu camal falaa dee weliba saasee wanaagsan oo ila hadhow inuu dabada qabsado bug dabadoo qabto ilaa macaya kaa galay ayaa dhici kartee wa sharduhuna ka shaahidin weeye maca macrifati ljarxi watacdiili soo garanaya wakibrati wakibratin ba wakibrati bainin wakibrati baini man mid baadinkiisana waa inuu aqoon leya yucadilhu bitacdiilin lisubxatin aw jiwa jiwaarin oo mucaamalad walasaxuna ishtiraadu lafdi shahaadatin in la shardinayo wey waqiila waxaa la yaziidu wuxuu kordhin calaya wali wayajibu waxa waajiba dikru sababi ljarxi in la sheego wayactamidu fiihi waxaa nucuskan mucayanata dee arkid aw istifaadata ama faafid wayuqadamu cala tacdiili baa laga hormarin fain qaala almucadilu hadduu idhaha carabtu sababa aljarxi waan garanayaa wataaba minhu waa ka toobad keenoo waa aslaxa uu hagaagay qudima waa la horomarin walasaxuna anahu laa yakfii fi tacdiili ma kaafinayo qowlulmuddacaa calayhi huwa cadlun weeye waqad kalita ee waa igu qaldan wuxuu sheekhu yidhi shardiga haddaba ninkan musaki ilaahay wax tasyiyeynaya ee cadaalada ka markhaatikacaya ka shaahidi horta waa markhaatiga shuruuduu lahaa baa loo eegaya shardigu shaahidku leeyin baa loo eegaya shuruudda shaahidkana wuu inoo keeni doonaa maca macrifati aljarxi watacdiil dee waana inuu garanayaa waxa wax lagu cawaro markhaatiga lagaga jebiyo qofkan iyo waxa lagu tacdiiliyana waa inu kala garanaya waxa wax lagu jarxiyo in lagu ceebeyo ama lagu dhaawaco iyo waxa wax lagu cadaaliyo waa inu garanaya si aanu kii caadilkaana dee isaga cadhaawicin kii faasiqahana waa inu cadaalin wa khibrati baatini man yucadilhu ciddan uu ku sheegayo caadilnimadana waa inuu khibro iyo xogogaalnimo u leeyahay wa khibrati baatini man qof waa inuu baatinkiisa iyo arrimihiisa hoose la socdaa yucadiluhu ninkan uu tacdiilinayu leeya waa caadil waa inuu khibro dheereera baatinkiisa u leeyahy oo muxuu u yeelan karaa lisuxbatin dee way saaxiibeen ow jiwaarin ama jaar bay ahayn oo mucaamalatin ama mucaamala dhex martay waxaa la yihi cumar bin khadaab ayaa laba nin ka markhaatikacen agtiisa dabeedna wuxuu yidhi cumar bin khadaab anigu idin garan maayo buuli waxbana idinma yeelaysa inaanan anigu idin garanaynin ee waxaad la kaalaydaan biman yacrifukuma cid idin garanaysa nin baa dabeedna loo keenay cumar baa wuxuu ku yidhi war nimankan miyaad garanaysaa haa buu yidhi maxaad ku og tahay buuli dee bisalaaxi walamaana niman wanaagsan oo ammaano le inay yihiin baan anugu ogahay buuli wuxuu ihi hal kunta jaaran lahuma tacrifu sabaxuma wa masaahuma wa madkhalahuma wa makhrajahuma war miyaad jaar laahay oo aada galabaysigooda iyo waaberiisigooda iyo soo gelidooda iyo bixidoodaba miyaad la socota wuxuu hi la hal saxiibtahumaa hal saxabtahumaa fi safar aladi yusbir can akhlaaqi rijaal miyaa socdaal wada gasheen socdaalka akhlaaqda ragga muujiya miyaa wada gasheen qaala la maya buu yihi waxau hi hal caamaltahumaa bi hada daraahimi wadamaamiir alati yucrafu biha amaanaat rijaal oo miyaa shilan idin dhex maray dirham iyo dinaartoona amaanada ragga ayaa taana lagu gartaay miya idin dhex maray maya buu hi haddee wuxu uhi iska tagad waxba ka garan mayside ityaa biman yacrifukuma ariikaana cid idin garanaysa buu macnaha waana arrin xaqiiqaahoo jira waxa weeye had iyo golaale fisqiga iyo xumaantu way qarsoontahay inta badan markaa ninkan wax tasgeynaya waa inuu hooshaan u ogyahay waxaa laga yaabaa masalan dad badan oo intaasoo saaxiib ahoo dee dad wanaagsan isu yaqaana markay ama wax dhex maraan ama ay arkaan cidda iyo ishayd in la fajacan oo la yaabo la wari kale miyaanu ninkii wanaagsanaa ahayn walasaxu ishraadu lafdi shahaada ninkan musakiga in waa inu lafdu shahaada la ashhadu waxaan furaya waa inu yidhahdaa ninkaas inuu cadil ama faasiq yahay wa anahu yakfii huwa cadlun waxaana ku filan inuu yidhahdo waa caadil waashhadu dawi cadlin minkum baa ilahay la yidhi qiil baa wuxuu leeyahy waa caadil kuma fille waa inuu yidhaahdaa calaya wali igu furid iyo ii furid labadaba markuu aniga igu furaya markuu ii furayaba waa caadil ila qofka marabaa waxna lagu aqbali kara waxna aan loo aqbali karayni calaya wali waa inuu yidhahdaa wayajibu dikru sababi ljarxi hadduu ninkaa jarxiyu dhaawaco waa inuu sheegaa sababtiisa waa nin zaniya waa tuug waa in waa qaadif dadku caaya waa shaaribulkhamri waa inuu sheegaa wuxuu ku dhaawacayo wayactamidu fiihi haddaba waxaanaad ku dhaawacaysa maxaad u cusay almucayana dee hadduu arkay isagoo markaa ruux dumara markaa ka zinaysanaya ama wuxuun hadduu ka maqlo dee arkidaa iyo markaa simaacaas u cuskanaya awilistifaada ama faafid ummadda oo dhan hadday udhex gasho waa tuug ama waa khaayan ama waa ninaan wanaagsanayn taana wuxuu sheegaya hargeyso o dhan baa sheegaysay buu odhan wayuqadamu waxaa la hormarinaya jarxiga bayinada iyo markhaatiga jarxiga sheegaya cala tacdiil bayi bayinada tacdiilka sheegaysa maxaa yala iyadaa cilmi dheeraad a wadataa maxaa yeelay inuu ninkani caadil yahay dee waa la iska wada arkaa bayinadan jarxigu waxay lasii dheertay wax hoose oo ay soo ogaatay oo aan la daalacanin bayinadan cadaaladu aanay dhaawaca daalacanin bay tusaysaa haddaba fain qaalad mucadilu kii wax tacdiilinayabaa wuxuu yidhi laba markhaati baa meesha yimo mid wax tacdiilinaya mid wax jarxinaya markaa kii jarxinaya baa wuxuu yihi ninkani wa taariku salaad mucadilkii ba wuxu yihi caraftu sabab aljarxi war waan ogaa aniga laftayda waxaa ku dhaawacaysa inuu ninkani taariku salaad yahay waan ogaa wataaba minhu wuu ka toobadka waa salaxoo dee anaabu ila tukadaa imaka adigu se waa hore aad ogeyd buuri qudima marka dee qawlkaa mucadilkaa markaa jaarixa laga hormarinaya ilan way isla qiraaran iminka mucadilkaa ziyaadatu cilmin watee walasacoana walaa yakfi fi tacdiili tacdiilka kuma kaafinayso qawlu lmudacaa caleyh hadduu ninkii wax loo sheeganayo yidhaahdo huwa cad ninkani nin odayaboo qaadiyo wahayo caadila waqad qarida calay balaayin baa qaado anugu maanta igu qaldame ninku waa nin wanaagsan hadduu yidhaahdo tacdiil ma noqonaysa baa la yidhi maxaa yeelay waxaa laga maarmaana in laba istidkaagu dee waa xaq ilaahay leeyahay ma banaano xataa hadduu ninka doodaya idhaahdo nin faasiqa markhaatigii igu xukun sidaa uu markhaatigiisu furay isagoo la ogyahay inay faasiq yahay dee ma banaana marka hadalkan la cuskan maayo e waa in loo raadiyaa tacdiil wallahu aclam